wasiirka difaaca soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in ciidamadii ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee ciidamada ka socda dalalka midooda afrika kaasoo soomaaliya ka bilaabmaya horaanta sanadkan labada kun shan iyo labaatanka dowladda etoobiya un baan ognahay oo hadda mishinka ka hartay oo maaragta iyadana qarannimadeena iyo midnimadeena kusoo xadgudubtay intaasaa hadda wax rasmiga laga sheegi karaa waxaa jiray hadalhayn ku aadan in ciidamo ka socda dalka masar oo ethoobiya uu khilaaf dhinaca biyo-xireenka webiga niila kala dhexeeyo ay qayb ka noqon doonaan howlgalka cusub madaxweynaha masar cabdulfataax siise ayaa ka codsaday soomaaliya in ciidamadiisa ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub mar ay madaxda wadamada soomaaliya masar iyo eritrea ay ku kulmeen magaalada asmara bilowgii bishii oktoobar eayna dhaaftay wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in dhowaan ay shaacin doonaan liiska wadamada ku jiri doona iyo kuwa ka haraya howlgalka cusub ee midooda afrika proceduresaa jiro oo maaragta weli dhiman oo maaragta wakti dhow la shaacin doono dowladaha ka qayb qaadan doono invitationo loo diri doono marka maaragta marka waktigaa la gaara ayaan ka hadlaynaa dowladaha cusub oo kusoo biiray iyo dowladihii hore kuwa ka haray inay mishinkaas ka mid noqdaan sharciyadda ama mandateka howlgalka admis ee la bedelayo ayaa ahaa ilaalinta ammaanka xarumaha dowladda iyo marinada sahayda iyo xajinta goobaha laga xoreeya al-shabaab si aysan ugu soo noqon wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ka warramaya waxaa howlgalka cusub ee eusom uu kaga bedelnaan doono howlgalkii admis farqi aad u weyn ayaa u dhexayn doona horta namber ahaan waa namber aad u yar ayuu noqon doonaa labo goobaha ay joogi doonaanna goobo aad u kooban ayay noqon doonaan waxaan kaloon rabnaa inay howlgalka uu ka qayb noqdo nadiifinta lagu nadiifinayo khawaarijta dalka laga nadiifinayo inuu qayb ka noqdo wuxuu yeelan doonaa ciidamo gaara oo maaragta loogu talagalay inay howlgallada ciidamada xoogga dalka samaynayaan ay maaragta ka caawiyaan arrimaha farsamada arrimaha cirka iyo wixii kale oo ay uga baahdaan inay ka caawiyaan marka hadda ka fadhiya waad og tahay oo maaragta inta badan dowladda soomaaliyeed ciidamadeedii iyo shacabkeedii iyaga ayaa shaqada hadda wada mishinkanna wuxuu hadda uu aad ugu kooban yahay inuu meel howlgareeyo uu fadhiyo mishinka soo socda marka arrimahaas farsamo iyo wax badan kale uga duwanaan doonaa iyo numberka iyo howlo badan kale uga duwanaan wasiirka gaashaandhigga ayaa adeegsaday kelimadda ethoobiya ayaa ka hartay howlgalka cusub isaga oo sabab uga dhigay inay ku xadgudubtay madax bannaanida iyo qarannimada soomaaliya laakiin hadalka wasiirka kuma caddayn in dowladda soomaaliya ay u diiday si kama dambaysa in etoobiya ay qayb ka noqoto howlgalka iyo in etoobiya ay iyada si iskeeda isaga goosatay saraakiil ka tirsan madaxtooyada soomaaliya oo la socday qorshahan oo magacooda qariyey ayaa v o eda u sheegay in qorshaha kareebista ciidamada ethoobiya ee howlgalka cusub uu jiro laakiin weli aan la gaarin wakhtigii go'aanka kama dambaysta ahaa ay dowladda soomaaliya shaacin lahayd dowladda soomaaliya ayaa marar kala duwan horey u sheegtay in ciidamada ethoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee eyusom ee soo socda iyadoo shardi uga dhigtay in ethoobiya ay ka laabato heshiiskii isafgaradka ahaa ee ay somalilan la gashay horaantii sanadkan isafgaradkaas oo ka dhex dhaliyey khilaaf iyo xiisad xooggan labadan waddan ee deriska ah ayaa ethoobiya u ogolaanaya inay hesho labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebta badda cas taa beddelkeedana somalilan ay ethoobiya ka hesho aqoonsiga madax bannaanideeda bishii ogos golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay labo toddoba afar sideed kaasoo u ogolaanaya ciidamada admis inay sii joogaan soomaaliya ilaa iyo bisha disembar ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan ciidamadii ethoobiya ay dalka ka baxayaan dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka iyadoo ka jawaabaysay eedaha uga imaanayay soomaaliya ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya waxay caddaysay inay xaq u leedahay ethoobiya inay isdifaacdo ma jirto awood ka hor istaagi karta ethoobiya inay qaado tallaabooyin laga maarmaan u ah iyada oo aan cidina ogolaansho laga weydiin ayuu yidhi nebiyu tedla afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya maruu la hadlayey warbaahinta isla bishii ogos ethoobiya waxay ciidamo ugu yaboohday soomaaliya in ka badan toban sano ethoobiya waxaa ka jira walaac amni oo ka dhashay al-shabaab sidaa daraaddeed ethoobiya arrinta si dhow ayay ula socotaa ayuu hadalkiisa ku daray nebiyu ugu yaraan saddex kun oo askari oo ethoobiyan ah ayaa si rasmiya uga howlgala oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee admis laakiin askar lagu qiyaaso shan ilaa toddoba kun oo kale oo ethoobiyan ah ayaa ku sugan gobollo dhowra oo ay ku jiraan baay bakool iyo gedo ethoobiya waxay hore u sheegtay in ciidamadaasi ay soomaaliya ku joogaan heshiis afgarad ahaa oo kala dhexeeyey dowladda soomaaliya oo ku aadan la dagaalanka al-shabaab oo ammaanka labada waddanba halis ku ah